dalka soomaaliya iyo lacag furdeeq ahaan ay u bixinayaan dowladaha khaliijka waa kala laba farqibaa udhaxeeya wixii deyn ah soomaaliya waa ku leeyihiin ilaa hadda lamana bixin deyntaas midda ku saabsan wixii deeq ah oo ay bixinayaan waa wax policy ku saabsan siyaasad interestooda waxalaala wixii ayagu dan ay ku leeyihiin soomaaliya marka ay rabaan inay fuliyaan dee waa la xiriirayaan dowladda federaalka ah oo markaas iyagoo competition kula jira tartan tartan soomaaliya aan ku sheegay iyagoo tartan kula jira dowladaha ay kamid yihiin turkiga iyo dalal kale oo reer galbeed ah waa waxa weeye ma garanaysa waxay keenayaan ama la imaanayaan waxa la yidhaahdo soo bandhigid ay soo bandhigayaan carbulcadalaat lagu yidhaahdo afka arabiga carbulcadalaat yani qofka oo joojinaya macnaha awoodiisa marka waxalaala wuxuu iyaga u suurtagelinayaa interestidooda danahooda inay socdaan saabaan baa jira siyaasi ah waxay iyaga isleeyihiin soomaaliya waa ka wadan kartaan ama waa ka heli kartaan ama dantiina siyaasadeed bay ku dayskaraysan tahay markaas waa gelinayaan awoodooda dhaqaale
rofesor dhowaan waatuu madaxweynaha soomaaliya uu booqday dalka sacuudiga sacuudigana waatan hadda uu kontonka milyan oo dollar oo soomaaliya ku wareejiyey marka arrintan maxay soomaaliya oga dhigan tahay waxa weeye lacagtan horta marka hore waxaa loo baahan yahay lacagta deeq ahaan ay dawladi u bixinayso lacagtaas ummadda ma ka warqabtaa meel la geynayo waxaa kaloo jira oo su-aal muhiima noqonaya lacagtaa la bixinayo marka ugu horeysa waxa lagu qabanayo arrin lagala tashaday baarlamaan ma tahay horta isweydiintaasaa meesha soo gelaysa sacuudigu waxa weeye siyaasadda wuxuu ku socdaa ah give and the set wax bixi waxla qaado siyaasadaas sideedaba sidaa ah yani wax la yidhaahdo dawladdu interestideeday wadataa marka ay wax bixinayso daba bixiso laakiin ujeedo ay leedahay jirta iyo dan ay gaarayso marka iyadoo tartan kula jirta turkiga iyo dawlado kalaba bay waxay bixinaysaa marka meesha su-aasha yucdeeda haddaa ka bixin oo qodobkaas adigudisay aan ku ekaado waxa weeye lacagtaasi haddaydan ummadda ka warqabin oo konton milyan oo doolar oo loo baahan yahay wadanka in la geliyo ummadda soomaalida ah wax lagu taro haddii ayan waxtarkaas gelin iyo meeshii munaasibka ahayd konton milyan oo khasaartay noqonaysaa konton milyan wadanka soomaaliya wax waa u tari kartaa waa miisaaniyad weyn marka waxtarkeeda halkee la geynayaabaa su-aasha noqonaysa waayahay marka arrintii dhexdhexaadnimada ee soomaaliya ay ka qaadatay wadamada khaliijka lacagtan hadda sacuudiga uu ku deeqay wax isbedela ma ku yeelan kartaa oo dowladda soomaaliya dhinac marakan ma u leexan kartaa dhanka sacuudiga
waa wax soo geli kara waa wax soo geli kara probabilityga waa lagu dari karaa taas wax dhici kara weye marka waayo markii konton milyan ay bixiyeen oo sida ilaha qaarkood ay sheegayaan kaash lagu bixiyey soomaaliya magaceedana lagu soo wareejinayo lacagtaas waxaa weye dawladda dee waxaa laga rabaa waxyaalo karaasuleeda inay muujiso oo markaas sucuudiga iyo imaaraadka iyo barnaamijkoodii dhankii mawqifkooda inay u bataan markaa oo ay raacaan wixii hogaaminayay sacuudiga dhankaa inay raacaan waa waxay ku qasban yihiin federaalka arrintaasoo kale midda kale dee federaalkii hadda waxay aragtay oo runtii baaftay in maamul goboleedyadii ay ayagu leeyihiin ilaa hadda maxaa qatar annaga qatar maxay noo haysaa suuudiga iyo imaaraadka soomaalida inteedii badnayd ku nooshahay suuudi iyo suuudi iyo imaaraadka dan noo ah maadaama ay leeyihiin dadweynihii soomaaliyeed in badan oo kamida dawladdu marka labada dhinacba dhankii ummadeedii iyo dhankii qoladan hogaaminaya sacuudiga labadaba pressure baa ka saaran hadda haddii lacag la bixiyeyna waaba imaanaya wax la yidhaahdo mawaaqif mowqif bedere waa imaan karaa ma garan marka sacuudigu inta badan xagga galgalka soomaaliya galgal kuma uusan lahayn oo dhaqaalo inta badan ma siin jirin marka lacagtaasi uu bixiyey isaga ma laga yaabaa inuu isleeyahay dowladda soomaaliya mawqifkeedii hore ku bedel ha ha ha waa wax dhici kara wuxuu u bixinayo wax kale ma aha mawqifka mawqifka soomaaliya soo dhaweyso soomaaliya pressure saar markan la gal dawladaha kale oo soomaaliya hadda kusoo xoogeystay markaas qorshaha uu wato waa u noocaas waan gartay cabdulaahi dhanka kale lacagtan hadda ma miisaaniyadda dowladda ayay galaysaa mase dowladda waxaa laga yaabaa in dhanka kale maamulada dalka ka jira in lacagahan ay wax ka gaaraan waxa weeye lacagtaas waxay u badan tahay sida aan ka warqabno lacagtaas dawladda federaalka ah iyadaa maamulaysa ilaa iyaday kusoo dhacaysaa bangigeeda iyo nidaamkeeda iyo shabakadii la doonaha lagu sugee waa wax dawladda federaalka ah loogu talagalay ujeedo kastaa laga lahaado siyaasadeed maamul goboleedyadana ilaa hadda dee iyagii laftigoodii sida ay federaalku kula dhaqmayso uma filna cadaaladii uma filna macnaha puntlandy oo kale hadda markaa tusaale soo qaato waxa weeye geed bay ugu xiran tahay dawladda federaalka wax xuquuq aho maanta weyn oo iyo tixgelin ay dawladani siinayso ma jirto waxaa jira in hadda soomaaliya wadamada carabtu iyaguna tartan ugu jiraan dhanka kale turkigii waatan uu mashaariicda ka wado magaalada muqdisho iyo meelo ka mid a soomaaliya dhanka kale waxaa la sheegayaa dowladda ingiriiska inay iyaduna saldhig military ay ka dhisayso gobolka bay marka arrimahan oo dhan iyagoo ay imaanayaan brofesore isbeddelka soomaaliya ku imaan kara dhanka horumarka iyo isjiidjiid inay gasho wadamadaasi midba uu dan uu ka leeyahay maxaa is leedahay dowladda soomaaliya inay horumar samaysa way ku dambeynaysaa iyo guud ahaan maamulada dalka ka jira tartankaasi lagu jiro oo wadamada carabta ay ku jiraan iyo wadamada kale waxa weeye tartanka xooga badan oo hadda socda soomaaliya ay noqotay kackaca wax la yidhaahdo jeega ugu tartamayo oo miis saaran waxaa ujeedaa waxaan dhibaato ahayn ma abuurayo waayo maamul goboleedyadiina maamul walba wuxuu ilaashanayaa maslaxadiisa iyo interestiga daarka ahoo siyaasada uu ku leeyahay federaalkuna iyaduna waxay rabtaa inay tiraahdo dastuurkiibaa noo ogolaaday annaga inaanu siyaasadii dibadda iyo wixii la halmaalaba kasumi karno marka faragelin baa halkaa imaanaysa tartankan dawladaha marka sidaa hadda aada sheegtay baydhabo ingiriiska saldhig isaguna rabo inuu ka samaysto beri ka maalin etoobiya ay gobolada qaarkood caafisad ku heli karto kuwo kale oo dawlado kale iyada ama carab ha noqdeen ama yurub kale ha noqdeen iyaguna hanti barnaamijkooda wata siyaasadeed faragelinta faraha badanna khayr ma laha hadii dawladda hadda jirtana hal qodob baaba ka noqon qodobkaas oo ah ma tahay mid awood u leh inay cadaalad keento maamul goboleedyadii oo u siman wasililaahiya ay wax lagu qaybanayso sililaahiya ay maamul goboleedyada ku qadarinayso iyagoo u sugan